horta markii lai sheegay haddaan runta ku sheego waxay ahayd wax lama filaana amba mataqaanaa dee aan ahayn riyo oo kale because maxaa yeelay waxa weeyaan waa khudbadda amba xafladda ugu weyn ee maraykanka ka dhacda san walba marka waxaan arkaya dee muhiimiyadda ay leedahay wa gartay dabcan dadka lasoo xulana badanaa waxqabad ayaa lagu soo xulaa iyo waxay markaa bulshada dhexdooda ka tareen bal haddaad iga waranto adiga ka kahin ahaan waxyaabaha lagugu soo xulay amaba ay ku qanceen dowladda maraykanku in barnaamijka lagugu casuumiyo sida uu ku yimid horta sidaan isleeahay anigu waxaan ahay de nin maxaan qoraa baamushtara oo state minnesota wax badan degin maxaan qoraa waxaan ku guulaysan in laba makhaydood aan ka furo oo shaqaalaysiiyey dad ilaa soddomeeyo qof gaaraya waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaanaa dhaqaalaha dhaqaalo kobcinta gobolkan maxaan qoraa minnesota waxaan kalen isku arkaa inaan ahay nin maxaan qoraa soomaaliya oo bulshada soomaalida u soo hooyey mataqaanaa sharaf iyo magac maadaama ay makhaayadaha igu yihiin cunto soomaali amba mandartay cunto afrikaan waxaan kalen isku arkaa dee adduunka imika adiga arkay indhaha lagu haya dadka soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan marka inaan ahay nin kale oo muslima oo tusay mataqaanaa inay dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn maxaan qoraa statekan amba maraykanka uu ku qabo marka waxyaabo badan oo mataqaanaa wanaag ah oo laga arkay aniga ma qolaata maahay laakiinse bulshaweynta maxaan qoraa soomaalida waxyaabaha wanaaga ay sameeyaan iyay ka mid noqotay inaan nahay dad maxaan qoraa oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii ka mid a oo horumar leh oo mataqaanaa waxay dejinaysaa xiisadii xumeyd ee magaca xun mataqaanaa dadka xumi ay sheegayeen ayay maxaan qoraa at least dejinaysaa marka waxaa loo baahanya dadka soomaalida inay noqdaan dad wanaag mataqaanaa uu muuqdo diintooda ay muuqato saasaan kaga ayaan ku guulaysan karnaa amba aan kaga baabiin karnaa mataqaanaa xumaanta ay nagu fiiqayaan wa gartay dabcan khudbadda weyn oo obama qaranka u jeedinayo talaadada fooda inagu soo haysa ayay dhacaysaa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doonaa markaaad obama la kulanto hadday taasu suuragal noqoto ad waqti isu heshaan maxaad weydiin lahayd
waxaa weji horta waxaan matelayaa qoomiyad dhan oo mataqaanaa soomaali un maahae dadka immigrantka afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matelayaa marka waxyaaba u horeysa een mataqaanaa madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahannahay haddii ay noqoto maxaan qoraa dhaqaalaha maxaan qoraa small businessyada amba mataqaanaa dadka immigrantka businessyada ay leeyihiin in dowladdu ay indhaha ku hayso inay kobciso waxaan kalen usii raacin lahaa inuu maxaan qoraa ku dadaalo sidii dadkan sogalitiga ee immigrantga especially ka imanaya qaaradeena in xooga la saaro maadaama ay maxaan qoraa wadankan u yahay wadanka adduunka ugu horumarsan waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tegi doono khibrada aan wadankan ka faa'iidaysano wadankiina kula noqon doono oon africa hore ugu marin doono